إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وحنك سؤال حجرني كتاب متن الغاية والتقريب لأبي للقاضي أبي شجاع رحمه الله وحن جوغنا مانتا فصل في الغصب boobi boolida iyo dhaca ayuu u fasal yahay macnaa inuu xaaraam yahay iyo qofkii wax dhaca waxa ku laazimaya taasuu u baab yahay ya beliliqada iyo boolida hahe hadda waagi hore booliyaa la dhihi jiray iyo dhac laakada beliliqa marka dambe lagu dara nacam marka waa qasbigii nooc ka mida wa nacam filqasbi buu uba u baab yahay waman khasaba qofkii dhaca maalan maal oo liaxadin qof u sugnaaday lazimahu waxaa ku laasimaya qofka radduhu maalka inuu u celiyo qofkii lahaa waajib bay ku tahay si uu cuquubo alla uga fakado iyo cuquubada adduunyadaba iyo wa arshu naqsihi shayga haddii uu nuqsaan ay ku timid inuu maaragtay kabo iyo wa ujratu midlihi shaygaasoo kale haddii la ijaari lahaa oo faras ama gaari ama maaragtay la ijaari lahaa ama addoon xoog lahoo maalintaas soo shaqayn jiray haddii la ijaari lahaa ujratu mithligiyaa laga rabaa marka maalin walba intii ujratu mithliga gaari haddii uu dhaco gaarigaasi maalin walba intuu soo hon jiraa laga rabaa hadduu guri ou dhaco gurigaas bil walba ijaarkii intuu boolnimada ku haystay waa laga rabaa fa in talifa shaygii haddii uu baabo uu booliyey daminahu wou damaanayaa bimidlihi asagoo kale hadduu midli leeyahay in kaana lahu midlun hadduu midli leeyahay midliyaad waxaa la yidhaahdaa mithliyaad waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha lacagta iyo xubuubta iyo badarka iyo wixii la beegi karo ama maaragtay la miisaan la saari karo kuwaas ayaa waxaa la yidhaahdaa mithliyaad ayaa la yidhaahdaa marka fa in talifa haddii ou talfo damina bimithli ayuu kumau ku damaanayaa in kaanuu lahu mithlun haddii uu leeyahay wa biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku damaanayaa in lam yakun lahu mithlun haddii uusa lahayn waxyaalahaan mithliga lahayn sida xoolahoo kale iyo dharka oo kale iyo iyaga waxay leeyiin mithli ma lahan saas oo kale ama addoommada oo kale sababtoo qofkii qof sidiisii ulamida la heli maayo ama neefkii xoolaha neef lamida la heli maayo muxuu ku damaano qaadayaa akhara maa kaanat intay ahayd intay ugu badneed oo ugu qiimi badneed min yowmi alqasbi maalintii la dhacay ilaa yowmi talafi maalintii ay dhimato shaygu oo baaba maalinta ugu qiimo badnaa oo suuqiisu ugu sarreeyey maalintaasoo ku damaanaya qasbi asalka luuq ahaan waxaa la waa wixii xoog lagu qaato akhdu shay dulman mujaaharata ayaa la yidhaahdaa shay oo dulmi lagu qaato iyadoo loo jeedaa la yidhahda waxay dhahaan culimmadu haddii uu shayga si qarsoodiya u qaato oo xirsi mithli ou ka qaato lacag guri taalla ama meel dukaan taalla oo meeshii loogu talay taale xirsi mithl waxaa la yidhaahdaa waxaas waxa lamida meesha lagu xifdiyo qofkii qaata sariqaa la yidhahda maara saari qofkii qaata haddii ou fa in akhadahu mukaabaratan sumiya muxaaraba haddii ou mukaabaro ou ku qaato mukaabaro waxaa la yidhaahdaa isbaarowa meel ou ka samaysa koox burcadahoo cid ay ka cabsanaysaba aan la arkinba isbaaray dhigteen wax hadday maaragtay cid ay ka caraan marka xooga meesha ku muqooninaya marka isbaaradaas waxay ku qaataan kuwaasi marka waxaa la yidhaahdaa waxaa la muxaarab waa muxaaribiinta kuwa jidgooyada iyo sameeya isbaarooyinka iyo dhigto waa wa in akhadahu istilaaban hadduu jeebsiib ku qaato oo lacagta oo dadka jeebka tag ka sii ooyahana ikhtilaasaa la yidhaahdaa marka fa in akhadahu mima kaana mu'tamanan calayhi wixii loo ammaana haddii uu qaatana inta lacagtan ihay la yidhaahdo oo gas la siiyo lacagtii sida hadeerba badanba sumiya khiyaanatan baa lagu magacaaba nacam marka magacyaalkaasi kala leeyihiin wixii xoog lagu dhacana waa booli iyo beliliqo wixii isbaaro lagu qaatana ilaa boolida waxaa wixii qofka intuu soo weeraro ayuu uu la cararaya laakiin xooguu kula weeraraya laakiin meeshii ma fadhi karo wax ka xoog badana jiro oo ka cabsanayo laakiin hadduu sabnow ka cabsana aan la arkinooba xoog uu isbido isbaaro iyo uu ku talagalay kuwaas waa muxaarabiin waay marka muxaarabaa la yidhaahda hadduu jeebsiib ku qaatana marka ikhtilaasaaf lagu yihahda mukhtalis kuwa jeebsiibka maarata maxaadha ingiriiska bucket maxaadi jire ya big buckets hahe magaalada dhexdeeda kuwaasoo kale waa haddii haddii oo wixii loo dhiibo oo qaatana wax loo aamina maxaa la dhahaa ninkaas marka waa khaa-in waay khiyaana la yihahda qur-aankana waa lagu sheego boolinimado markii ou maaragtay khadir ou doontii qari waa ki yiri wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin qasba sababtan doonta u ceebeeyey waxaa weeye boqor doontii wanaagsanba qaadanayaa jiro booli ku qaadanaya marka qoriga waxaan uga jebiya xoogaa inay ceeb yeelato isiratan ma fiicno iska dhaafo marka maslaxaan uga dan lahaa buu yiri sharci ahaanna waxaa laga yidhaahdaa huwa istilaa'u xaqi lgayri cudwaanan qofku qof kale xaq uu leeyahay inuu cadowtinimo uu ku qaataa la yidhaahda nacam waana shay xaaraam oo waa ijmaaca kabaa'irtowna ka mid yahay allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihiina si baatil ha isaga cuninina nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina dimaa'akum dhiiggiina iyo wa amwaalakum xoolihiina inaad dhiig iska gashaan ood xool iska dhacdaan wa acraadakum inaad sharaftiina wax ka sheegtaan oo iscaydaan oo isqadaftaan xaraaman calaykum xaaraan bay idinka tahay qof walba qof kale inuu ama dhiiggiisa galo ama uu xoolihiisa dhaco ama cirdigiisa oo galo xaaraan bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintan maalin waxay ahayd maalintii tobanaad oo ciidi ahay ahayd oo kacbada la dawaafayay siday maalintanba ay xaaraam u tahay inaa isdagaashaanba carabtuna waa yaqaaneen xurmada maalinta fii shahrikum bishaan oo dilxaja waa bil xaraam oon la isdili karin fii beladikum haadaa beledkaana waa beled maaragtay xaraamaha iyadana aan la isku dulmi karin saasoo kale dhiigga muslimka iyo xoolihiisa cirdigiisa uu xaaraan u yahay hays dhiigna ha iska daadinina xoolana ha iska dhicinina adinkana ha iscayninoo ha isqadfininoo meel ha isaga dhicinina nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka sheekeyn waxyaalaha iimaanka baabi'iyo zinada oo kale laa yazini zaani xiina yazini waa mu'min qofku ma zinaysto goorkuu zinaysanaya isagoo mu'mina walaa yashrabu lkhamr xiina walaa yashrabu lkhamra xiina yashrabuha mu'min yashrabu lkhamra xiina yashrabuha mu'min khamradana ma cabo markuu cabayo isagoo mu'mina walaa yan walaa yasriq xiina yasriq wahuwa mu'min ma garatay markuu waxadayana mu'min maahan walaa yantahibu nuhbatan ma boobo boobitaan yarfacu nnaasu ilayhi fiiha absaarahum wax dadku indhaha ay kasoo daawto ar ninkan waxuu qaatay arka laleeyahy macnaa wax qiibo leh wahuwa mu'min isagoo mu'min macnaa iimaankaa laga siibaya xumidaas iyo macaasida oo maaragtay uu ku dhiiranayo ayaa marka waxay ku ridaysaa marka iimaan yoog ayay maaragtay ay ku ridaysaa marka weliba dhulkaa ugu sii darane xadiiska muttafaq caleyhiga ah oo maaragtay saciid ibnu zayd waxau dhaha nabigu yidhi calayhi salaatu salaam man dalama shibran min al ardi qofkii taaka dhulka kamida dulmiya oo xoog ku qaata dawaqahu allahu yowma alqiyaamati min sabci ardiin maalinta qiyaamo dhulkaa intuu la egyahay ilaa siiqo toddobada ardo intuu xajmigeedu la ekaanaya waa millions of miles intaasoo dhul intaas la eg baaxaddaa is haystaa qoorta loo gelinaya walciyaadu billah soo wax weyn soo maaha dadkiina hadda dhulkaa lagu imtixaano hadda waxaa weeye boosasaa la boodaa tiradii shibartira iska dhaaf dhul dhan magaalooyin dhan wadamo dhanaa la boobaya marka hadha wadamadaas ninkii booba iyo bilaadaas waxaa weeye waxaa weeye dusha unbaa laga saarayaa marka caaisha waxay dhihi jirtay qof dhul qof qabsan hadda aragta war dhulka shanigiis waa weyn yahay iska ilaali markaas xadiidkan soo dalili jirta dhulka arrintuus aada u weyntay dhihi jirta dhulkan la baliqaysanayo la boobayo la iska dhacayo qof walbaa nus mitr nuskaas mitrka intee bal sabci ardiina balgood culayskiisa intou la ekaanayo ilaanka maangal nacam xikmada marka loo xarimana waxaa weeye si dadka maaragtay looga takwiifiyo oo looga joojiyo inay caro alle ay ku dhacaan xoolaha muslimiintana loo xifdiyo sababtoo ah qofkii xoolaha dhaca xaakimkana inuu xuquubo waayo hadduu ka joogsan waayo muxaarab uu noqonaa marka dambe ilaahayna subxaana wa tacaala cuquuba u diyaariyey sababtoo amwaasha dadka muslimiinta waa muxtaram waayo saasaa marka fiqiga looga hadlaa fiqiga waxaa looga hadlaa awalan inay xurmadeeda iyo inay kabaa-irta waaweyn ay kamid tahay haaniyan axkaamta ka ratimaysana waxaway qofka kaasibka inuu wixii uu soo celiyo wax alla wixii ka dhumayna xoolahaas xataa hadday aafo samaawiya ku dhacdo wou damaanaya hadday dhintaanna qiimaha ugu sarreeya maalinta ku dhamaanaya wixii ceeb oo nusqaamana nusqaanta ama aafo samaawiya ha ku timaado ama asaha ku keena wou damaanaya marka sababto marka hore maxaad ka doontay wey farahaba inaad la gasho maaha waman kasaba qofkii booliyada maalan oo bililiqaysta xoolo liaxadin qof u sugnaaday lasimahu waxaa ku laasimaya xataa qofkaa gaal in xoolihiisa la-aan muxaarib aan ahayn haddaa ka qaato waa saas wey gaalada xataa aan lala xarbinaynin xolooda ma qaado karti dadaa waxay iska sameynayaan meel iyagoo ay musaalim ku yihiin dukaamada ay soo wada xadayaan anaa indhahayga saaray midew diin isku sheegayo dadadkaanaho dukaan qudaarta banaanka taal dhabdhabdhab siisana hadhow masaajid ku tukanayo nacuudu billah balaa u xalaaleen culimmadii horena waaba ka hadleeno maaragtay madaahibta way ka hadleen imaamu shaafici way ka hadleen hadduu qofku dhul gaalaa uu soo magan galo waxa weeye xoolahooda iyo nafsadooda waxaasoo dhanba waa ka xaraam o dhan ma qaadi karo marka dadkan hadda u banaynaya wax ay fiqhi iyo diin ay wax ka yaqaaniin lama arko nacam waman kasaba maalan qofkii booliya lazimahu liaxadin oo usugnaaday walow gaal xataa aan muxaarab aan ahayn oo markaa aadan la xarbinayn waxba noqdee lazimahu waxaa ku laasimaya radduhu inuu celiyo wa arshu naqsi wixii ka nusqaamana inuu kabo iyo wa ujratu milihi ujratu miligiis yacni waxaan haddii la kirayn lahaa soo maahan kiradii ay soo gelin lahaayeen oo kalaa laga rabaa ma garata hashii caanay leed caanaheeda haddii la gadi lahaa qiimaheedii ratigan haddii la kireeyo rukuub ahaan ama dameerkan intuu keeni lahaa gurigan oo dhacay oo billiqada kuhaysa haddii la kireeyo bishii meeqaa kasoo hoyanaysa bishii sanad ku dhuf wahaakada baabuurkii maalin walba meeqou keeni lahaa kiradiisa lagu ijaari jiray waxaasoo dhan bishiisa waa haye fain talifa had wa ujratu milihi ujratu miligiis yacni wixii lagu ijaari jiray wax lamidana wuu soo raacinaya fain talifa hadduu shaygii ou dhinto ama asaga gacantiisa ku dhinto ama aafo samaawi ha u dhintay damiinahu oo damaano qaadayaho bimilihi wax lamid ah in kaana lahu milun hadduu mili yahay miliyaad waxay yidhaahdaan waxyaalaha sida lacagta oo kale waa miliyaad oo lacagta lacag kamida la keeni karaa daabka iyo filadii wixii la miisaamo oo timirta iyo badarka iyo geleyda iyo sareenta iyo waxaas miliyaadii leeyi waa mil baa la yidhaahda wa biqiimatihi qiimadihiisou keenayaa in lam yakun lahu milun haddii uusan lahayn waxyaalaha mutaqawamkaana waxay ku sheegaan sida dharka iyo xoolaha iyo waxyaalahaasay ku sheegaan fuqahadu laakiin qiimahow ku gudayaa akhara maa kaanad markay ugu qiimo badneed min yowmi alkasbi laga bilaabo maalintuu soo bililiqaysto oo soo dhacay ilaa yowmi talif talafi maalintay dhimatay maalintay ugu qaalisaneed ayuu qa maalin kasoo qaad neef geelow soo booliyaday maalintuu soo booliyaday shan boqolay joogtay sanadka dhexdiisay kun isku shareerdha haddana waa soo qiimo dhacdoo laba boqoloo dollaray gaartay waa neefkiibaa ku dhintay maalintay kun joogtay ugu qaalisaneed qiimaheedii keena laleeyahy ilaa adigaa la wareego gacantaada ku maqnay maalintaas ninka hadduu iibsa lahaa kunkaasoo ku heliyaa laleeyahy marka faslun fi shufcati shufcadii ayuu u baab yahay shufcadu badanaa waa mucaamalo hadda waxa isticmaala ayba aada u yartahay soomaaliduna aada ma u isticmaala haddana isticmaalkii hadda wixii dhulcabir iyo waxbaa la keeno hadda maaragtay sida loo isticmaalo aada u yartahay laakiin waa shay sharciga oo sugay shufcadana asalkeedu waxay ka timid min ashafci wahuwa dammu waxaagii inaad wax kale ku siyaasato w ma garatay waxaagii wax kale inaad ku darsatid waxaana looga jeedaa waxa weeyaan qofaa waxaa idinka dhaxeeyey guryo aada shirika ku ahaydeen gurigan iyo guryaha shirikaa ku wada ahaydeen nus iyo nusaa u kala lahaydeen soo ma adigaa marka qaybtaadii baad qof ka iibisay qaybtaadii aada booskan aada ku lahayd welina shirka waatan ayaad qof ka iibisay qofkii markaad ka iibiso ninkii waxaa u imaanaya deris cusubaa u imaanaya deriskaa cusub wuxuu la imaan doono ma yaqaano ma ku rabsho badanaa ma mid ciyaala suuq laaha ma mid ilmaha kaa fasaadinaya wuxuu la imaan doono lama yaqaano hadhow shaaric markaa xaq wuxuu u siiyey maadaama qofkii shariiga ahaa gurigii shirkad ahaa uu iibiyey inuu qiimihii uu ku iibiyey uu ku qaato oo yidhahda nin yahow lacagta anaa bixinaya ninkaasna baabkiisa ma soo geli karo xaq sharciga uu siiye waa xadiidaana kusoo oray nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadiid jaabir bin cabdillaahi radi allahu canhu ayaa kusoo roxadhay qadaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam qadaa bishufcati fi kulli maa yuqsam fii kulli maa lam yuqsam wixii aan la qaybin oo shariko ah oo nabigu shufco ku xukmiyey fa idaa waqacat alxuduud haddii xuduuddii ay dhacdo oo gurigii la kala cabirto oo irdihii deedadkii la kala waxaysto wa surifat iduruqu duruqdiina la bixiyo falaa shufcata markaa shufco ma laha shaygu markuu mushtarag uu yahay oo guryihii la wada leeyahay hal irid laga soo wada gelayo maaragtay hal dayd ay leeyihiin musqul iyo wax ay ka dhexeeyaan waxyaalihii adiga maalihii saaxadii ay ka dhexeeyaan ayna wada leeyihiin markaa hadduu qeybtiisu qofku qofkii kale uu ka iibiyo si qofkan kale aan darar uusan ugu imaanin ayuu xilay inuu yidhaahdo guriga marka aada hebel ka iibisay meeqaad ka iibisay waxaan ka iibiyey shan boqoloo kun inuu yidhaahdo haye shantii boqoloo kun anaa ku siinaaye ninkaas marka beeciisa ka bax oo maxaa laleeyahay adeer shufcaan ku qaato uu leeyahy shufca ayaan ku qaatayo xaq baan u leeyahay sharciga wuxuu u siiyey si qofkan oo shariiga darar cusub uusan ugu imaanin waana xikmo ku jirto qofkan meeshuu deganaa ninkan shariiga waa isbarteen dhaqankiisa iyo wixii waa isla deganaayeen hadhow wuxuu ka cabsanaa qofkan dakhiilka soo galootiga inuu dhibaato ula yimaado marka ma yaqaano ilmihiis ilma xun miya isagoo mid mushaaqiba caruurtiis muu ka fasaadi karaa balaayo muu la imaan karaa muxuu ka yaqaanaa marka marka waxawey waa balaayo intuu kusoo gaarina laska moosaa waa ha baabkaas waaye marka dafcu darar iyo khusuumada hadhow meeshii rabsho iyo guryihii dagaal iyo qararac intay dhici laheyd baabka halkaa iskaga moosaya marka maadaama hadda isticmaalkeeda uu yaryahay waa aada ugu sii badbadi mayno laakiin inaadun suuradda aada fahamtaan hadhow haddii sharci islaamiyadu dabaqoo dowlad islaamiya ay timaado hadhow aad dabaqaysaa markaas shufcadii xaqay siinaysa washufcatu shufcadii macnaa qeybtii qofku uu shirkada kula ahaa ninka shariigaa qeybtii ou gado ou nin kale ou ka gado inuu soo cesho soo wixiisa uu ku darsado usoo dumo waajibatun waa waajib ma garati macnaa waa waajib macnaa haabit oo ka wada ee macnaheedu maa waajibatun inaad wixii shufco ku qaataa waajiba kama wado wujuubahana bimacnaa esh asl wujuub ahubuut u ahaa macnaa waa tu sugan oo sharcigu oo qofka shariiga xaq u siiyey maxayna ku waajibtaa bilkhildati wax haddii la iskugu darsan yihiin oo dadka waxaan ay shirka yihiin duuna aljiwaari deris maya madaahibta ku kala tagsiin imaam shaafici isagu wuxuu leeyahay derisnimada shufco lagu muto waa in shariko oo mulki isla leeyihiin ay tahay imaam abu xaniifa xadiidkaanuna daliishanayaa imaam abi xaniifana waxay leeyihiin ayaga waa lagu mutaa shariko waa lagu mutaa deris waa lagu mutaa oo xadiid kalaa jira bukhaari oo weriyo aljaaru axaqu bisaqabihi derisku asagaa xaq leh shufcada bisaqabihi ay biqurbihi dhowaantiisa culamo kalena waa dhexdhexaysteenoo waxay yidhaahdeen sida ibnulqayim iyo markay axaadiidii isu keenkeeneen jamacaasna culummada way jeclayseen waxay yidhaahdeen shariiga horta khilaaf kama taagna qofka qofku hadday guri isla leeyihiin oo qeybtiisii ou gato inuu soo cesho karo kama taagno laakiin waxaa jira shufcatul-jiwaar mathalan dayd weynaa la isla leeyahay nin guryihiisa intay ka soo jeedaan nina intay ka soo jeedaan laakiin mathalan hal iridaa lasoo galaa maaragtay waxyaalo oo meesha baarkinka iyo waxyaalo mustalaxa ay ay wadaagaan laakiin guryaha way kala leeyihiin ma garata laakiin waxyaalo masaalixda kamidana waa wadaagaan geedka weynoo laga soo galo iyo maaragtay ama musqul iyo ama meel xoogaa daabadda iyo faraska lagu xiro iyo meelaha xoogaa lagu fiidsado iyo waxyaalahaasay wadaagaan hadhow haddii nin kale laga iibiyo wuxuu ka cabsanaa dhibkii inuu u yimaado idan culimmadaas waxay leeyihiin waa dhexdhexaysteenoo maadaama shirko ay jirto ilaa waxbaa shirko lagu yahay dariiqii baa shirko lagu yahay meeshii baarkikiyaa shirko lagu yahay laga yaaba ceel laga wada cabo in shirko lagu yahay geed weynoo xoogaa la wada harsado iyo meel raggu ku fiidsada ama gabdhuhu ku fiidsadaan in shirko lagu wada yahay masaalixdaas oo kale haddii ay timaado marka xaqoo uleeyahay shariigga laftiisa ileeyahay sababtoo nooc shirkaaha jirto jidkiyaa la wada wadaagaa geedkiyaa la wadaagaa baarkinkiyaa la wadaagaa meeshii xoogaa lagu fiidsana ayaa la wadaagaa marka qowlkaasna aaday ibnulqayim iyo ay u rajaxaan waxle waa qowl aada u fiican laakiin xataa shaaficida waxay leeyihiin jiwaarka haddii uu xukumo nin xanafiya oo shufcatul-jiwaar uu xukumo qaaliga shaaficiga waa inuusa burin macnaa liquwati daliil meesha xoogaa daliilsha ku jira waa inuusa burinoo sideeda u daayo nacam washufcatu shufcadii waajibatun waay bilkhildati isku dar yani wax isla lahaan oo khildad wax la isku darsaday waa duuna aljiwaari kuma waajibto maxayna ku waajibtaa fii maa yanqasimu waxa qaybsami kara duula maa laa yanqasim waxaan qaybsamayno shayga la shufcaysanaayo horta awalan waa inuu yahay dhul iyo wax lamida dhul iyo guryo iyo maguuraan waxyaalaha maguurtada waa inuu yahay haaniyana waxa qaybsami kara inuu yahay mathalan haddii ay maaragtay xamaam ay shirko ay ku yihiin oo yar oo laba xamaam aan u kala go-i karin laba masqood aan u kala go-i karin ee haddii la kala qaybiyo maslaxadiisiba ay dhumayso waxaa leeya maya lama qaybe lama qaybeynayo ma garan shufco kama laazimayso markaas waxaa weeye maaragtay laba kala qaybinayo marka waa in la wada gadaa ama qof ou qaataa oo qiimihii intii kale ou bixiyo waa yacni mathalan haddii hadda kanoo kale laba qof ay ka wada dhexayso kanoo kale laba qof ka dhexayso isagoo kale haddii lasu gado qiimo u leeyahy laakiin hadduu yidhaahdo intaan ka kala jebina la baartiga baartiga qiimo may yeelana shaygaanoo kale in la kala gooyo lama ogolo marka ee waxaa la leeyahay waa la qiimeynaya markii la qiimeeyo ama mid ha qaato oo haaf ha siiyo ninkaa u celiyo ama qof kalea laga iibinayaa wixii markaas lacagtii kala bartaa la leeyahy sooma mathalan masquul yaroo kalea ka dhexaysay midaa marka oo gaday qeybtiisii soo ma marka hadday qaybsami karin waxaa weeye maaragtay lama kala qaybinayo marka waa inuu qof uu la wareego oo kii kale loo daayo waa nacam fii maa yanqasimu duula maa yanqasimu wax aan qaybsamaynin wa fii kulli maa laa yunqalu wax aan aan la guurinaynin oo maguurta oo minal ardi dhulka ka mid ah kal caqaar dhulki yacni meelihii guryuhu ka dhisnaayeen iyo beerihii beerahan hadda wixii raacsan oo maaragtay geedaha iyo waxyaalahaas iyo dhulkana waxa raacsanoo binaayaadka iyo waxyaalahaas dhismooyinka waxaas oo kale nacam kal caqaar iyo wagayrihi oo kale nacam hayrka wuxuu ka wadaa yacni musqusho weyn iyo dhismada iyo geedaha dhulka raacsan iyo waxaas oo kale u ka wadaa muxuuna ku shufcaysanaya uu kula wareegaya bithamani lacagtii alladii taasoo waqaca calayhi lbeycu oo beeca uu ku dhacay qeybtiisa kaba soo qaad wuxuu ka bixiyey boqol kun oo ka bixiyey soo maaha konton kun oo ka bixiyey toban kun oo ka bixiyey inta uu ka bixiyey ayuu kula soo wareegaya marka ilaa ninkii qiimihiisa ma ka nusqaaminayo marka uun meesha keliya ninkan cusubo hadda koytada ah iyo waxaa le adeer waxaa dhici karta darar iyo dhibaato inaad soo hoydee adigaa ninkan anagaa heshiinayna wixiisa ka qaadanaye lacagta siinaye adiga adeer iska baxale meeshan buuq loogama baahna marka buuqaasu sharciga oo marka uu celinayaan marka haye bithamani lacagta ayuu kula wareegaya alladii taasoo waqaa caleyhi lbeycu beyca uu ku dhacay ayuu kula wareegaya wa hiya shufcadiina cala alfawri waa degdeg wa marka horebase waxaa la rabaa siduu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka markuu maaragtay uu beecinayo oo shirkada la inuu ogeysiiyo sababtoo ah wuxuu dhahay jaabir nabigu wuxuu xukmiyey calayhi salaatu wasalaam bishufcati fii kulli shirkatin ma garatay oo tuqsamu la qaybin karo rabcatun oo xaa'ida rabcadu waa dhul beytka iyo dhulka waaye ama beerta laa yaxilu lahu uma xalaal ma an an yabiica inuu iibiyo xataa yu-dina shariikahu shariigiisa ilaa uu ka ogeysiiyo fa in shaaa akhada hadduu rabo wuu qaadanayaa wa in shaaa taraka wuu ka tegayaa fa idaa baaca walam yu-dinhu isagoon ogeysin hadduu gado fa huwa axaqu bihi ninkii shariigiha isagaa xaq u leh marka haddii uu ogeysiin waayo oo shariigii uu ogaado waa inuu isla markeeda waa la wareega laakiin hadduu intuu ogaado uu la wareegi waayo haddee waxbay qofkii kalaa qaatay marka wixii qofkii markuu milkiyo uu joogana waxay noqonee maaragtay hadhow waxbay ka wareejintooda dhib bay noqonaysa adiga xadiiday usoo deliishadaadana waxay yidhahdeen ashufcatu ka xallil caqaal waa xarig la furo oo kale qool dhiftin la furo oo kale laakiin xadiidka waada daciifiya laakiin allahu aclam un waxay keenaysaa marka intii uun macquul aho qofku uu maaragtay waqti munaasaba qofku haddii uu maqlay ou wixii uu shufcaysan karo hadduusan jufcaysan waxaa loo ictibaarinaya qof wixii marka raalli ku ah haddii kale mucaamalaadkii aa isku maaragtay dubadhacay marka hadda deg deg aada usii weyna maahan daah saa usii weyna maaha yacni wixii qofka haddii uu maqlo intii munaasaba uu ka gaarsiin karo haddii uu kasoo gaarsiiyana waa kaas haddii kale uu kasoo gaarsiin waayo hadda waa nin wixii raalli ku ahaa marka fursadii isagaa la yacay wa hiya cala alfawri waa degdeg wey fa in akhara hadduu akhiro maca alqudrati isagoo awooda calayha inuu shufcaysto badalad waa buraysaa marka shufcadii waa buraysaa aan hal mar ku celino wa shufcatu shufcadii shufcadana waxaan dhahnay dhul aad isla lahaydeen qeyb ka mid ahaa nin gata ninkii kaleo ka gatay ayaad kala soo wareegeysaa qiimihii aada ugala soo wareegeysaa calashaan dhibaato saysa kuugu imaan laakiin bishardi waa inay sharika ay meesha ay jirto wuxuuna dhul maguurtaa oo qaybsami kara inay yihiin waa wa shufcatu waajibatun waayo bilkhuldati isku dheehin dad wax islale wax isugu jiraan duuna aljiwaari jiwaarka ma jirto marka shaaficiyadu ma ogola jiwaarka laakiin axnaaftu xanaabil axnaaftu waa ogol yihiin laakiin waxaan ri qowlka dhexdhexaadka waxaa weeye dadka iyagoo darisa haddii bacdal maraafiq oo masaalixda qaarkood ay wadaagaan culimmada waxay qaarkood ay rajaxeen inay markaas haddii ceelkii oo kale iyo jidkii la wadaago hadhow qofkii ninkan dariskan cusuboo koytada uu ku dhibtoonayo in markaas shufcada ay jiri karto maxayna ka waajibaysaa fii maa yanqasimu wixii qaybsami kara duuna maa laa yanqasim waxaan qaybsami karin wa fii kulli ardi wa fii kulli maa laa yunqalu wax aan la guurinaynin ayay ku waajibaysaa oo waxyaalaha manquulaadkaas sidii rati iyo waxyaalahaas kama waajibayso awr iyo dameer iyo waxyaalahaas ma maaragtay maalan waxyaalaha la rarari karo alaabaha iyo saas oo kaleeto ah oo min al ardi dhul ah kal caqaari waa dhulka maguurtada iyo hayri wixii lamida sidii maaragtay beerihii iyo waxyaalahaas oo kale bithamani lacagtii uu kula wareegaya aladi alladii taasoo waqaca calayhi lbeycu beyca uu ku dhacay wa hiya la wareegaasina oo shufcada cala alfawri waa inuu degdeg noqdo fa in akharaha hadduu dib u dhigo maca alqudrati isagoo awooda calayha badalad way ka buraysaa marka masalo halkan ku sheego wuxuu dhahay waidaa tasawaja mar'atan hadduu haween guursado calaa shiqsin qaybtii ou lahaabu haween meher uga dhigay qaybtii ay laba waxbay sarake ay ku lahaayeen mathalan guri ama boos qiimihiisa kawa soo qaad inuu toban kun oo doolar uu yahay midba shan boqol oo doolar shan shan boqol midba shan kun oo doolar uu leeyahay booska qaybtii uu ku lahaa ayuu gabar meher u siiyey waidaa tasawaja mar'atan calaa shiqsin qaybtiisii ayuu ku guursaday akhadahu shafiicu wuxuu ku qaadanayaa kan shufcaysanaya bimehri lmithli mehrulmithil uu ku qaadanaya macnaha wuxuu ka wadaa dhul waxaa idinka dhexeeyey kaba soo qaad binti berbenti ama soddon maaragtay berbintia idinka dhexeeyey lacag waxay idinku joogtaa toban kun ama labaatan kun ah mid ka mid aha gabar uu jeclaa uu helay waxay tiri inaad boos siisad maahana ma jirto wuxuu yihi booskaas qaybta aan ku leeyahay ayaa meherkaagu yahay booskasi waa ka wareeg gabadhiiu ku wareegayso uu leey soo maaha wuxuu leeyahay gabadhii lacagtii uu joogo ma siinaaye meherulmithliu siinaya gabdhaha lagu meheriyo siinay masaladan marka kolle horta daliil xadiida ma haysato laakiin madaahibta kalena ma ay qabaanoo ibnu daqiilcid waxay sheegay inay axnaaftu ay khilaafsan yihin uu leeyahay qiimahu ku qaadanayaa maahane mehermidka warkeed ma jiro mehermidka waxaa dhici karta laba kun inuu yahay kun inuu yahay gurigiina labaatan kun uu joogo intii kale bilaash miya ama waxaa dhici karta meherulmithliga gabadhan m lagu meheriyo tobanaan kun gurigaana doqos yar inuu yahay uusan bixi kara ninkaas soo maa marna mehermithliga qiimo badnaa kara marna guriga qiimo badnaa kara maalikiyaduna waa diiday waxay yidhaahdeen dee meher budciga sidiisaba meherku wax oo la qiimeyn karmaa wixii un lagu heshiiyo wa soo maa haddii dhibaato ay timaado unbaa mehermith lagu qiimeeyaa maahane hadda xoola cad bayba leedahay maxaa keenay calaa kulli xaal allahu aclam aniga waxay la raajaxsan qof walbana uu caqligiisa uu keenaya inuu qiimaha uu ku qaadanayo maahan mehermithli inuu isku qaadana sababta waxaa noqone gabadhii mehermithli in shan boqoloo doolar lagu iibiyaa dhici karta booskan iyo guryahana maaragtay half malyan inay joogaan soddon kun labaatan kun ma laba boqol oo dollar ama shan boqol oo dollar ku qaadanaa marka ya taas marka macquul maahan masaladaas allahu aclam in laga raajixsiya u badan taha la haddaysan maadaama aysan xadiid haysan caqligii iyo qiyaaskiina ay khilaafsan tahay qowlkun caqliga iyo qiyaaska qaada unbaa la qaadana sababtoo ah iyadu waxaana iska leeda waxay ku qaadataba meera ku qaadata iyadu waxaana iskama leh sheega qiimihiisay ku qaadanaya markaas waidaa tasawaja hadduu guursado mar'atan calaa shiqsin shiqsi wax ku wada yanaa qeybtiisii oo asagu oo u lahaa sheerkiisi shiqsigu waa sheerki wa kaasa taqaana idinka soo maha kaasa agtiina ka bata qeybtii iyo sheerkiisii haddii uu ku guursado gabar uu meher uga dhigo ee shafiicu oo maqlo ninkii qeybtiisii shariiga ahaa gabarowa ku mehersoo meher uga dhigay wuxuu le akhadahu shafiicu wuxuu ku qaadanaya bimehrilmithli ayuu ku qaadanaya laakiin waa laga raajaxsay allahu aclam wa idaa kaana shufacaau shufacadii hadday yihiin jamaacatan koox hadday yihiin istaxaquuha waxay ku qaadanayaan calaa qadri alamlaaki inta ay leeyihiin oo kale oo mathalan waxa weeye dhulka dhowra isla lahaa soo maaha nin waxau lahaa nusow lahaa ma garata nina rubucow lahaa soo maaha nina nusow lahaa nina waxau lahaa rubac marka kan nus kale meeqou qaadanaya lama laabkiisau qaadanaya kan kalena rubucou qaadanaya intay ka shafaacaystaan nin walbaa shirkada intuu ku lahaa ayuu qeyb u dhiganta ayuu qaadanaya wa idaa kaana shufacaau jamiican hadday yihiin yacni falow kaanat alardu bayna halaatati liwaaxidin nisfuhaa waliaakhara hulusaha uu leeyahay walihaalisin sudusaha fa baaca alawalu xisatahu ou gado akhada thaani ma garat wuxuu qaadanaa midkii huludka lahaa soo maahan sahmayn wathaalithu midkii sudaska lahaana sahman buu qaadanaya wadalika liana alakhda xaqun yastaxiqu bilmulki faqusida calaa qadrihi saasaa loogu qeybiyey waidaa kaana shufacaau jamaacatan hadiyin istaxaquuha waxay ku mudaneen calaa qadri alamlaak say u kala lahaayeen intay u kala badnaayeen ayuu kala qaadanaya faslun fi lqiraadi kana wuxuu u fasal yahay waxa la yidhaahdo qiraalka ayuu u fasal yahay qiraalka mudaarabana waa la yidhaahdaa mudaarabana waa la yidhaahdaa asalka qiraalkana waxaa laga keenay min alqadci ayaa laga keenay huwa alqadcu waa lianna maaliga xoolihiisa qeyb ka mid intuu soo gooyo ayuu qof kale intuu u dhiibo wuxuu leeyahay xoolihii ku tijaarayso ayuu odhanaya na marka qiraalku qadci baa laga keenay mushtaqun min alqard wahuwa alqadcu wey liana almaalik yaqdacu juz-an min maalihi liyatajira bihi lmudaarib qofkan mudaaribkaasoo ugu taajiro mudaarabana waa la yidhaahdaa sababtoo xoolaha qofka markii loo dhiiba la yidhaahdo ku tijaarey waxa weeye carriga u la marayaa soo maaha ama lug ha ku maro sidii waagii hore dee awrta inta la rarta meelba loo mari jiray ama baabuur iyo dooma ha lagu maro ama daa'iraad ha lagu gooshee waa uu nin taajir waa inuu un socdo wey ama magaalada dhexdiisa xataa ku soconayo oo maaragtay u socdaba sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa qofku inuu maalkiisa qeyb kamida ou qof u dhiibo tawkiilu maalin maalik nin maalika inuu maaragtay uu wakaalo samaysto bijacli maalihi biyadi aakhara liyatajira fiihi waribxu baynahuma xoolihiisa qeyb kamidu nin intuu u dhiibo waxuu kuleeyahay xoolahan noo rog rog wixii faa-iida aan ka helana waa naga dhexeeyaan intay u kala qaybsamaan ama waxuu dhigi karaa adiga huluthaan qaado anigana thuluth ama nus iyo nus aan kala qaadano ama adiga thuluth qaado amaa thuluthaan qaadana sida hadba ay ku heshiiyaan laakiin waxaan bannaan in la yidhaahdo safarkan anigaa iska leh safarkan la adaa iska leh may ma banaano waa wixii faa-iidaa in la helo in qeyb la yaqaan loo kala qaybsanto daliisheeda waxaa weeyaan waxay ahayd mucaamalo lagu dhaqmigi jiray waqtigii jaahiliyada islaamkuna waa uu suga ma garatay dadkii sameeyey intaan waqtigii jaahiligana nabigaa ka mid a calayhi isalaatu wasalaam oo xoolihii khadiijo ay lahayd ayay u dhiibatay inuu shaam uga soo gediyo marka faa-ida ay wadaagaan markay ammaanadiisii aragtana radia allahu canha waatay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu gurto soo bandhigtay nabiguna uu ka aqbalo dacwada ugu gargaartayo qoys udubada loo taago qoyska uu khayr badna u ahaa sala allahu calayh wasalam radia allahu can khadiija nacam waxaa la yidhi markii ay guursatay oo laysku mehriyey ayuu abitaalib addoon lahaa markuu guriga aadi rabay ayuu ku dara waxuu dheh bal khadiija waxay dhahay safiir xaafid ibn xajaran ka aqriya qisadaas markuu nabiga calay sl iridii uu guraha ka galay ay nabiga hab siisa calayh salaam khadiija markaasi waxay tiri aniga wax kale kuuma guursanin waxaan u malaynaa rasuul inaad tahay marka ilaaha kusoo bixin doono subxaana wa tacaala ma garata inaa ajar weyn aan ka helo ma garata oodan idayicin haddaad rasuulkaas aada noqoto marka wuxuu dhahay nabigu calay sl hadaan rasuul noqdana khayrkaa hakrabna haddaanan noqonino cid kale lasoo dirana ilaaha aada sidaan u samaynaysa marna maba ku dayacayo radiallahu canhu arda bal meeshay ka fekeraysa gabadhaas fiiri walidaalika ilaahay amaalkeedii waa siiyo ilaahay salaam usoo akriya waxaa leeyahay beyt oo qasab ka samaysan macnaa jawhar ka samaysan oo wax qayle iyo shanqar iyo buuq aan lahayn loogu bishaareey radia allahu canhu arda allahuma salli calaa maxamed ali nabiguna weligeed waa ka sheekeyn jiray ma garatay caa-isha waxay tiri weligey kaba masayrinay tiri qof sidaan khadiijo uga masayray mana arkin bay tiri laakiin nabiga sheekaduu badin jiray wuxuu dhihi jiray maaragtay hadduu arko qof jaarkeeda iyo intuu neef gowraco khadiijo darisyaalkeedii maaragtay ha loo hadiyey markaa yidhi cajuusadan maxaad ka rabtaa midka khayr badan ilaahay ku siiyey wax ka khayr badan ilaahay ima siinuu yiri xaggaan ka hela xaggaan ka hela awlaadaan ka hela iyadoo kale maar saasuu nabigu jeclaa calayhi salatu wasalam beebambi sal alla alayh wasalam haye marka nabigu maxalu shaahidka wuxuu ahaa intan kale waxa weeye hadda siirada taraajumta saalixaadka lagama iyo dadka saalixiinta lagama joogsan karo waa wax weyn waaye laakiin maxalu shaahidka wuxuu ahaa inuu nabigu calayhi salaatu salaam oo mudaarabo iyo qiraad uu sameeyey wakhtigii islaamkana waa uu qiray waxaa kaloo u daliila qisaa dhacday wakhtigii cumar oo madaxda ahaa radi allahu canhu amiiruulmu'miniin oo ahaa labadiisa wiil cabdullaahi ibnu cumar iyo cubaydullaahi ibnu cumar laba wiiloo isaga oo lahaa aa dagaal halkaas duulaan ka qayb galeen dagaalkii marka kasoo noqdeenay waxay soo mareen ciraaq oo marka abu muusa alashcari radi allahu canhu uu madaxa u ka yahay markaasuu soo dhoweeyey cabdullaahi iyo cubaydullah o dhaa wiilasha amiirulmu'miniinka markaasu waxay yidhaahdeen uu yidhi wax haddaan idin tar laha waa idin tar laakin waxba idinma qaban karo marka dambe uu isxasu wuxuu dha war xoolo oo baytulmaalka uu leeyahay ayaan amiirulmu'miniin kugu dhiibayaa waxaa samaysaan xoolahaas intaad lacag keligeed qaadi lahaydeen badeeco ciraaq uga qaada badi madiino ku gata faa'iidada qaata lafahana u geeya cumar sidiiyay sameeyeen cumar markay ribxi u keeno lacagtan waxay ka keenteen eesaa eesaada dhacday haa buu dhahay wiilashii amiirulmu'miniintaa tihiinuu yidhi markaasaa lacag lain kusoo hurgufaa la yidhi saa sameeya jeeshka dhan ma la siiyey arrintaa mayaal dhahay keenu dhahay lacagta hal xaba laydin reebi maayo shil laydin reebi maayo meesha waxaa ka socota xoogaa waa laydin mujaamaleeyey cabdullaahi ibnu cumar in xishaad daro iska aamusay cubey cubaydallah xoogaa murmo wuxuu yidhi xoolaan hadday nagu dhumi lahaayeen suma anaan damaani lahayn haahuu yidhi keenoo dha warkaa ma jira nin cumar oo mustashaariintiisa ka mid ah ayaa wuxuu yihi yaa amiira almu'miniin low jacaltahu qiraada haddaad qiraad ka dhigi laheed oo faa'iido wadaag aad ka dhigi laheed macnaa xoolahan waa kasoo baax mujtareen faa'iiday ka heleen lafahana ka qaado ribaxana kala qaybi cumartiibuu ku qanca marka radiallahu canhu ardaa xoolihii ra-sumaalkiina waa ka qaaday ribxiina waa kala barteen markaas qaabna dowladdaa loo shubay qaybtii kale marka hore cumar wuxuu rabay inuu ka wada meeriyoba ma garat inuu ka wada meeriyo rabay laakiin markii dambe laga dhiciyo oo mas'ale xaqa loo sheego wakaana waqaafan cinda alxaq cumar radi allahu canhu markaasuu u daayay intii kale marka marka waxaa ka muuqata marka arrintaas inuu qiraadku oo mashruuc ahaa xaafid ibnu xajar wuxuu yihi waladii naqdacu bihi annaha kaanat haabitatan fii casri nabiyi sala allau alayh wasalam yacni waxaan goynaynaa oon ognahay in waktigii nabiga ay haabit aheyd yaclamu biha wa aqara uu ogaa walowlaa dalika lamaa jaaz albatat haddii kalema ayna socoteen marka qiraadku waa saas weyn mudaarabana waa la yidhahdaa faslun fi lqiraadi buu u fasal yahay lilqiraadi arbacatu shuruudin afar shayba shardiya an yakuuna waa inuu ahaado calaa naadin lacag cad oo inuu ahaado oo min adaraahimi wadanaaniir inay tahay oo ayagu waxle waa inay dirham iyo danaaniir tahay oo lacagaha booska jooga xataa may ogola waag hor dirhamu danaanirna waa jirirtay fuluus wax la yidhaana waa jiri jira fuluusku fidla kamase bir iyo waxyaalahaasuu ka samaysanya waxyaala macaadin ka raqaysa laakiin culimo kale waxay leeyihiin haddii fuluusku ay macnaa lacag noqoto oo dee lagu tacaamulo ay rawaaj ay yeelato oo suuqa ay gasho waa ku banaanta fuluuskana waxaa lamid a lacagahan kale oo hadda bedelkii dahabka taagan ama dollar ama genya ama shilin soomaali haddii markaas hade shilin somaali waaba iska dhintay waagii uu lacagta ahaa baal boqolka madoowaaba waxaa jira qofka hadduu u jeedo kaada an yujanna yacni inuu waasho ku sigan jiro oo haddaad tiraada io sarif qolba wax kule maadhamow igu soo gashay xageen ka sarfay dukaanleyada dhaxtaa ma sarfi karin marka shilinka soo qiimo dhacaa wadanki dalkiina uqiimo dhaca allahuma mustacaan laakiin labaa noo soo celin kara dal iyo diin iyo diin allah noo soo celi almuhiim marka wixii booskii dahabka iyo lacagta iyo fidlada taagan oo lacagtii qiimo leh waa iyaduna marka way way gashaa marka qiraadka way gashaa ee hadda qasab haddeed waxaa dhici karta daraahim iyo danaaniirba hadda inaan suuq lagu isticmaalin oo un maarata yacni waa un la qiimiyaa iyo kayd iyaa laga dhigta iyo hadda ziina loo dhigtaa maahane waxma lagu kala iibsado hadda waxay lamid taha lacagaan socotaa waa fuluuskii oo markaas rawaaj yeeshay oo suuqa macnaha gale ile fuluusku waa lacagta birta ka samaysan ka oon macdanka oo fidlada aan ahayn wey taas wey walilqiraadi arbacatu shuruudin bay leedahay an yakuuna calaa naadin lacag cad waa inay too min adaraahimi iyo wadanaaniir ka mid a oo adiga lacag qiimaheedu go-an yahay waa inay ahaato sababta wax kamid diidayaan mathalan badeecaa u dhiibtay qofkii badeecadii wixii ma qiimaysana hadhow qiimaheed waa iskhilaafi karaa meeshaana waxaa laga rabaa faa'iidadii iyo ra-sulmaalka in la kala aqoodo sababtu waa maxay ra-sulmaalku wuxuu maxfuud u yahay ninka maaligga faa'iidadana marka waa la kala wadaagaya lacagtu haddaysan lacag cad ahayn oo qiimaysan aysan ahayn hadhow waxaa dhici karta qofkii oo maaragtay oo maalka gedinaayo faa'iidadii ra-sulmaalka in lagu daro oo ninkaas ay khasaaro ay ku noqoto xoolaha gegedinayo mise waxaa dhici kara in ra-sumaalkii uu faa'iidadii raaco oo ninkii maaragtay xoolaha lahaa oo dulmi ku dhaco marka waa in xoolaha qiimahooda in la ogaado waa nacam haye an takuuna calaa naadin waa inay noqoto oo min addaraahim wa danaaniir ah lacag cad waa ay noqoto calaa kulli xaal hadda danaaniir iyo qasab ma ahane lacagtii uun suuqa gasho unbaa qasabe laakiin lacag go-anoo waa inay noqoto amaa wax qiimaa haddaa tara matalan intaasoo misagoki intaal qaad mudaarab ka sameey hadhow haddii la gado qiimaheedu yakhtalif wax la huba ma aha marka lacag cad uun in laga dhigo wa an ya-dana rabbulmaali rabbulmaalka qofka xoolaha iska leh waa inuu u idmo lilcaamili kan ka shaqaynayo fi tasarufi tasarufka uga shaqaynayo oo qiraadka basida waxay ka kooban tahay ninka xoolaha leh rabulmaala la yidhaahda ama maalig kan ka shaqaynaana caamila la yidhaahda xoolaha la maalgelinaana waxaa la yidhaahdaa ra-su maal soo maa faa'iidada la helaayo oo la kala qaybsana maxaa la yidhahdaa ribix marka intaas ka kooban tahay maaligga ama rabulmaalka iyo ninka caamilka oo isaga xoolaha ka shaqaynayay xoolaha kabitaalka oo ra-sulmaalka ah oo iyaga lagu shaqaynaayo iyo ribaxa faa'iidada oo hadhow la kala qaybsanayo nacam wa an yaadana rabulmaal ninka xoolaha leh waa inuu idmo lilcaamilka ka shaqaynayo fi tasarufi tasarufka mudlaqa waa inuu idmo lacagtan ku baaxmusa inuu yidhahdo macnaa waa inuu soo qeyd qaydin saas camal oo ka wada haddii qayditaankiis weliba uu aada cariiru u yahay dee wax faa-iidaa ma lahan qofkii hadde waxaa weeye marka haddaad tiraahdeed waxaas kama shaqayn kartid waxaas kama shaqayn kartid waxaas kama shaqayn kartid qofkii haddii duruqdii aada ku cariirina marka inkastoo laga warinayo xadiid maaragtay maaratay xakiim ibnu xisaam oo qofka wuxuu dhihi jiray xoolo nool lacagtiida hayga gelinin bad ha kula safrin waxyaalahaas oo kula shardhin jiray laakiin mun waxawaaye cariiri buu gelinaa qofka waxaa la rabaa ilaa xad macquula inuu maaragtay tasaruf fiican inuu siiyo wa an yaadana u idma rabulmaali alcaamili fi tasarufi xoolaha gegedintiisa mudlaqan idlaaq ahaanba waa inuu wax kusoo xirxiri weliba xirxirkaas haddii uu qeyd aada u xoog badan yahay maxayda qofkii xooli oo waxban una ka shaqayn karin hadda waxay ka mid tahay dhibaatay noqonaysa ow fii maa laa yanqadicu wujuuduhu haaliban ow fii maa shay oo macnaa uu ku xiro hadduusan xataa uusan idlaaqaynin waa inuu ku qaydo fii maa laa yanqadicu wax uusan uusan go-aynin wujuuduhu wujuudkiisa qaaliban inta badan ma garad hadduu uu xooga uu kusoo xiro wax aan maaragtay inta badan aan la weyneynin markaas waa iska macquul nacam wa an yashrida waa lahu waa inuu u shardiyo jus-an macluuman jus oo la yaqaano min arribxi ribxiga ka mida jus macluum wuxuu ka madaa waa inuu thuluth rubac khumus waa inuu noqdo boqolkiiba intaas laakiin ma dhahayo maaragtay safarka anaa iskale safarka anaa iskale lacag gooniyana looma qoondhaynaayo waa faa-iidada aan ahayn soo maa sababtoo qofkii inuu ama faa-iida wadaa ku shaqeeyo ama ajar macluum oo ku shaqeeyo waayo labada ma la isku darsan karo labada ma ogolo culimmada badan aan la isku darsano sida macnaha sharikadoo kale oo haddaba aan soo marnay waxaa la dhahay qofku xoolahu wax ku leeyahay faa-iidadeeda soo maaha laakiin haddii daraahim macad oo lacag gooniya loo sameeyo ama bishii wax loo qoro waxay noqonaysaa laba af inuu wax ku cuno taasna marka waa laga fiican yeelay culimmada nacam wa an yashrida lahu waa inuu u shardiyo jus-an qeyb macluuma la ogyahay oo min aribxi ka mida qeyb la og yahay oo macnaha waxaa weeye boqolkiiba intaasa thuluth rubuc khubus boqolkii toban labaatan soddon konton lixdan afartan sideetan wuxuun waxay wa anlaa yuqadara inaan lagu qadarin bimuddatin muddo inaan lagu qadarin waa in la dhihin waxaan sanad ka shaqayn sababto ah muddo haddii lagu soo qadaro himadiyaa marka baaba-ayso hadhow hadday rabaan waa fasaqi kara laakiin haddii muddo lagu soo qadaro muddadii inaan ribx hoose ku imaan dheci karto marka himadii ayaa marka soo yaraanaysa haye walaa damaana damaan korkiisana ma ahaanin calal caamili qofka ka shaqaynayo ilaa bicudwaanin inuu maaragtay inuu cadotinimo sameeyo maaha waxyaalaha gacanta lagu dhigo ayaa waxna waxayn yadu amaana waxna yadu damaan qiraadka qofka lacagta gacanta ku hayo isagu gedinayo yaduhu waa yadu amaana ayaa la yihahda waa qof la aaminay wa qofku haddou la aaminana laa yadmanu ilaa bitacadii haddousan tacadinin oo xooli asagoo gabadfal ku samaynin damaano lagama rabo saas oo kale wey walaa damaana damaan ma ahan cala alcaamili ilaa bicudwaanin maaha mas'aladaas soomaalidu aada uma taqaano ama hadday gar ka naqayaan gar fiican kama noqo qofaa ammaano loo dhiibanaa lacagtan iigu tijaaro leeyahay qofkii waa la ogyahay qof aamino oon gaboodfal samayn inuu yahay wixiiaa ku dhimanayo waxaa leeyahay ku malaqajacmale wixii meeshadan iisoo dhig xaraam haada maxaa ku qaadana soo maha qof khaainahoo tuuga oo loo jeedo wixii inuu dhacana afar oday bacmadoo waxay ku leeyahin waxaa ka sabar boqo faatixaan kuu marayna yacni qofkii miskiinka ahaayo mutaxafifka ahaana wax aan xaq loogu lahaynay ay dusha ka saaraan mid mujrimaho wax dhacaan intay xaqii kasoo dhici lahaayeen ee midkii miskiinka ahaayo xooliha la xaqiisa ay meel cidlaa dirahay taas marka waxa weye waa aada u liidataa dad badan waxaad arkaysa qofaad wax u dhiibane wixii qofkii ammaano ku maamula xama samaynayo hadha waa loo fadhiisanaa wixii ka aafaa ku dhacday wixii masaabalaayaa dhacday wadankii o dhanaa burburay maxle wixii ka anaa indhahayga ku arkay yacni dad barkii soomaaliya laga qaxay oo magaalooyinkii burburtay dad le jaga iyo boos aan u dirso noo iibiya lacagtiiaan rabnaa waa meeqa sano ninkan wixii sii dhamaa waxuu jaga lahaa iyo dhul waxoo lahaa iyo hanti oo dhanaa burburtay waddan dhanaa burburay soo maha taasoo kale marka cadaalad maaha wa idaa xasala haddii uu xasilo marka ribxun iyo wakhusraanun haddii faa-iidana waa la helay ra-sumaalkiina waxbaa dhacay awalna faa-iidada hala qaybsadaa la isku ogaayay horta jubira alkhusraanu khasaaradii baa biribxi ayaa lagu dhumaya ayaa laga kabaya markaas hadday faa-iida soo harto faa-iidadaasaa la qaybsanay mathalan safarow galay waa ku dhufto aleyla faa-iido fiicanoo shan boqol oo helo kunaa loo dhiibo safar kalow galay shan boqoloo cubka galoo dhuntay a kii hore shan boqol ama soo maaha waxaa weeye shantii boqol ama saddex boqoloo cubka gashay soo maaha kaba soo qaad saddex boqoloo cubka gashay shantii boqoloo faa-iidada ahayd saddexdan boqol ka buuxi oo oo khasaarada noqotay maxaa soo haray laba boqol soo maaha labadaas boqolay qaybsanayaan marka saas waay marka waidaa xasala ribxun wakhusraanun haddii uu bilowdana jubira alkhusraanu khasaara waxaa la kabaya biribxi ribxigii faslun fi lmusaaqaati fasalkan yaraan ku darayna sababta waxaan rabnaa hadii saddexda usbuuc inaan xoogaa beeca ku dhadhooweyno musaaqaadkii musaaqaadku waxaa laga keenay mufaacala min asaqyi waa waa waraabin beero waraabin waa beeraha la waraabiyo iyo beeraha xanaaneyntooda waa marka waxaa jirta wax la yidhaahdo musaaraco iyo musaaqaad musaaracada waxaa dhulkii oon abuurnayn on waxba ku oolin oo qof maaliga uu iska leeyahay a qof kale ayaa beeranaya ama waa ka kiraysanaya wuxuu leeyahay lacagaas taasaan ku siinayaa ama wuxuu leeyahay waa abuuranayaa wixii ka soo baxa intaasaan kala qaybsanaya shaaficiyadii waxay dhahan marka midaas musaaracadu ma banaano laakiin axaadiidu waxay tusaysaa inay bannaan tahay sida mudaarabada oo kale haddii laga kiraysana waa bannaan tahay haddii la yidhaahdo wixii kasoo baxa nus iyo nus aan ku kala qaadano ama rubac iyo rubac waa bannaanta laakiin waxaan bannaanayn dhulkan abuur qaybtan waxa kasoo baxa waxaa iskale maaliga qaybtan wixii kasoo baxana waxaa iskale qofka beeraha abu beesha beerta abuura lama rabo waxaa la rabaa wixii soo baxa in la wadaago oo laleeyaha nus iyo nus ama markii qarashka la geliyo laga bixiyo la yidhaahdo adiga wax ay ku heshiiyaan musaaracada shaaficiyadu ma ay diidaan laakiin waa ay banaanta xadiis raafic ibnu khadiija jiro naha can musaaracati laakiin waxay ku xambaaraan marka la diido waxaa weeye waagi hor waxay samayn jireen qofay leeyihin beertan iga shaqey adiga meelahan yararkaa oo wax ku yaal yaalaan adiga qaado meelaha fiicfiicanaa iskale hadha waxaa dhici karta inay ama meelihii kan loo qoondhay ay wax ka baxaan tii kale wax ka bixi waayaan qofna oo qodo qofna oo qaluusho macnaa qofna wax badan qaato soo maha taas waa la diiday waxaa la ama lacag ku kiraysta dahab iyo fido oo beerta markaad falanaysa mise waxaa samaysaan wixii kasoo baxa boqolkiiba intaasan u kala qaadanayno taas dhah musaaqaadkana waxaa waaye geedahan waaweyn oo timirta iyo cinabka iyo iyo siday madaahibta qalaan sida geedaha cambaha iyo geedka annaga aan dhahno zaytuunka aan dhahno oo jawaafaha laakiin la dhaho iyo waxyaalahaas oo kale beeraha geedahaas ku yaala kaba soo qaad liima ugunjida liinta iyo waxaasoo dhan beertii geedahaas waaweynaa ku yaal qofaa geedihii iskale iyo dhulkii iskale qofa u ijaaranaya wuxuu leeyahy beertan ka shaqey waraabi wacakalin miraha kasoo gooy xareey gaad adiga shaqadii qabo hadhowna wixii ka soo baxa intaasaan u kala qaadanayna shaaficiyu taas way ogol yihiin laakiin waxay ku qaydaan oo keliya maaragtay timirta iyo cinabka bis keliya laakiin culimooyinka kale o dhanaa ogol waana isku mid hadda waxay isdhaamaan lama arko marka mucaamalaadkaas way iska banaan yihiin waana dadkuna waa laga maarno o u baahan yihiin nacam marka iyagu musaaqaadka ay maadaama musaaqaadka ay baneeyaan kitaab kitaab mukhtasar yahay musaaqaadkaasu dhiga iyaga musaaracada waxay dhaha maba banaan laakiin imaamu nawowi xataa waxa uu rajaxay iyo muxadisiinta shaaficiyada inay banaan tahay oo waxay dhahan xadiidka raafic ibnu khadiij waxaa lagu qeydayaa marka dhul gooniya awal waxay dhihi jireen meelaha webiyaalka ku aadan cala almaadiyaanaad oo iqbaal aljadaawil meelaha webi oo keliga ku aadan agihiis ay dhihi jireen adug meelaha sararkaa abuura kan beerta ka shaqeynaya inta kalena waxaa iskale maaratay iqdaaciga beerta weyn iskala iskale hadhow tanaa halaagsamaysa taasaa soo baxaysa wixii lama kala yaqaan amaa shay macluumahoo la ogyahay oo lagu heshiiyo boqolkii intaas thuluth rubac taas waa la ogolyaha marka walmusaaqaatu musaaqaatku jaa-isatun yacni qof beerta inuu ka waraabiyo oo ka shaqeeyo qofna uu milkiga uu leeyahay waa bannaan tahay marka waxay la mid tahay dhahan sharikat istihmaal ziraaciy shariko oo maaragta yani horumarin oo beeraho nina geedihii uu leeyahay nina shaqadii iyo ka shaqayntii beertii wax soo saarkeeda iyuu tawalinaya mirihii laga helana waa la qaybsanayaa marka marka waxaad mucaamalaadkan oo dhan sharciga mar horow dejiyey soma mar horow dejiye annaga intaan diinteenni jaahil ka noqona aan waxaan u malayna gaalada in waa wixii diinta ku yaalla unbay maaragtay wixii ay wixii habaysteen laakiin si xaaraanoo istiqlaala u isticmaalinayo laakiin usuusha mucaamalaadka oo dhan diintii asalkeed ay ku taalla weliba iyadoo sida wanaagsan ahoo qofna aan dulun ugu jirin wixii qarar iyo dulun uu ku jiro lama ogola walmusaaqaatu beerti maaragtay in waraabinteeda la iskala shaqeeyo oo nina uu beerta uu leeyahay nina uu ka shaqeeyo mirahana la wadaago jaa-isatun way bannaantahay cala nakli timirta iyo walkarmi iyo cinabkay ku bannaan tahay culummana waa idlaaqaana waxay dhahaan geedaha oo dhan waa ku wada bannaan tahay soo maaha sababta waxaa loo deliishaday xadiidka nabiga calayhi salaatu salaam caamala ahla khaybar wuxuu kula mucaamalotamay bishadri maa yakhruju ma garatay wixii ka soo baxay ma garatay maa yakhruju minha fiiha oo min tamrin wa hayri timir iyo keyrkeedaba wixii ka soo baxay marka xadiidka waa idlaaqaya mar marka xadda gooni ugu qaydaya timirta iyagu waxay dhaheen maadaama shaaficiyadu uu timirta ugu badan tahay taasay maaragtay idlaaqaasay ka qaateen laakiin culimmada banaynaya iyaguna marka waxaa weeye waa taasay inay xoog badan tahay sababtoo xaajadana waa loo baahanya sababtoo geedihii cambihii iyo zaytuunkii zaytuunka midkan oo hadda oluf oilka laga samaysto iyo jawaafihii kuwii burtuqaalkii mishmishkii kulli waxaasoo dhan shaqay u baahan yihiin soo maaha mirahana ka soo baxay marka geed iyo laba in lagu soo koobo wax maaragta yani oo daliil weynna ma laha nacam xaajadiina waa ay jirtaa wlmusaaqaatu jaa-izatun cala nakli ay ku banaantay walkarm cinabkay uga jeedaan karamkana in lagu magacaabo xadiidku waa uu diiday inama alkarmu arajul muslim u dhah nacamlaka dan waa lasaga idlaaqa mar walahaa shardaani laba shardi bay leedahay markay banaan tahay axaduhumaa midkood an yuqadiraha bimuddatin macluuma waa muddo in lagu qadaro intaasoo sano dhowrkaasoo sano nacam athaani an yucayana lilcaamili waa inuu caamilkan loo camilo juz-an macluuman oo min oo min athamarati kamid thamarati ka mid qeyb oo himirta ka mida macluum waxaa looga jeedaa waa boqolkiiba intaas wey sababtoo ah hadduu mid yiraahdo sanadkan aan qaat ama sanad kaleeto ama afartaas meelood waxa ka baxa qaado ama meelahaas kale waxa ka baxa qaado waa muqaamaro waaye qamaar waaye tan inay baxdo taas inaysan bixinaa marka suuragal ah nacam walahuma walahaa shardaani biled axadumaa an yuqan yuqadiraha bimuddatin macluuma inuu ku qadaro muddo la og yahay nacam athaani an yucayina lilcaamili waa inuu qofka ka shaqaynayo juz-an macluuman wax la yaqaano oo min athamarati ka mid inuu u cayino thuluthaad leeda ama rubacaad leeda inuu yiraahdo huma alcamalu fiiha calaa darbeyni shaqada beerta laga qabanay waa laga qaybood camalun camal yacuudu nafcu cala athamarati qaar wuxuu u laabanaya himaarta markaa soo baxaysa miraha geedka ku yaallo miraha soo saarka u baxan fa huwa cala alcaamili caamilka korkiisaa laga rabaa wa camalun camalna yacuudu wuxuu u noqonayaa nafcu ilardi dhulkuu u noqonaya oo webiyaal in la jeexo derbiyaal in la sameeyo in maarata waxyaalahaas oo kale wax waxaasoo kale fa huwa calaa rabbi lmaali rabbilmaalka korkiisuu ahaa marka iyagu saasay u kala qaybiyeen laakiin haddana xadiidta oo nabigu calayhi salaatu wasalaam marku reer khaybar uu la heshiinayey reer khaybar nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la heshiinayey xadiidta qaarkood waxay sheegayaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kula heshiiyey xataa inay ayaguna maanta ma arkaysa ay ay alaabta waxa miraha lagu abuuraya iyo waxyaalahaas laftooda ina iyaga wax ka keenaan waa kan riwaayada muslim ana rasuula sal dafaca ilaa yahuudi khaybar nakla khaybar wa ardaha calaa an yactamiluuha min amwaali marka waa wixii lagu heshiiye waay ayagu inay xoolahooda ay ka maalgeliyaan marka walahu shaaduru thamariha ay leeyihiin soo maha adinka qarashka geliya qarashka markaad gelisaan annagana kala baroo baraan leena yacni maalan waxaa dhici karta inuu haddii lacala anagu qarashka aan geli lahayn inaan rubac idin sii lahayn soo maa laakiin hadda adinku qarashka geliya saa darteed nisaad qaadanaysaan marka calaa kulli xaal mucaamalaadkan badanaa waa waxa lagu heshiiyo waa saasaana badanaa fadaradu ay keenaysaa qaydadka haddii laga badiyo marka waxawaaye dhibaato ayay noqonaysaa marka nacam laakiin madhabku waa sidaa huma alcamalu fiiha calaa darbeyni camalun yacuudu nafcu ila thamarati ayuu u noqonaya fa huwa cala alcaamil ayaa laga rabaa oo camalka u noqonaya thamarada waa maxay ta'biirkaoo kale maaragtay xoogaa cawska laga limo oo maaragtay beertii xoogaa la limo oo waxyaalihii qalajinaa iyo waxaas biyihii lagu soo daayo oo waraabintii iyo waxaas oo kale wey fa huwa cala alcaamili caamilkaa laga rabaa wa camalun yacuudu nafcu il ardi waxna dhulkaa ka faa-iideysanayo waa muddo dheer waay wax dhulkau ka faa-iideysanayo fa huwa calaa rabbi lmaali rabbulmaalka korkiisii u ahaay adinki ijaaro ma ku darnaa masdinku bat haye sal allahu ala maxamd